wadatalladowka lanqobaday bulshada degmada afgoy welibaa lankudooday cutubyo ku tirsan dastuurka dalka sida cutubyada shanaad lihaada ee ku hadalaayeen awoodaha lamada heer ee dowladda si shacabka lankatalgeliya afkaartiyo maadaama dastuurkusa iyo heshiis bulsho iyo koola ka maamula doona agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka koonfur galbeed soomaaliya abshir cabdinuur deerow iyo ku qiibgaliyaalka bulshada wadatalladowkan la wadaagay muhiimadii lata in afkaartiyo ku dhiibadaan sida sanada kore cutubyada shanaad iyo lihaad oo ku hadalaayeen awoodaha lamada heer ee dowladda mar go-aansa inay maladahay bulshada maladahay lalatalada la ogeysiye meel walmarahaya aqabado jaraan iyo maladahay horumarada la deeri wabacdan inaan aragtiyan soo jeedan kuwaada dastuurka oo dadgoyadka dareerta sababna dastuur dhammaystiran oo bulshada maladahay raali kuwada eta aragtida iyo maladahay soo jeedintana maladahay lakabeeriyaw doontaas ku duulanna wasaaradda arrimada dastuurka dowladda koonfur galbeed iyo arrintaas ku duulasa yamay basuubiday go-aansatay inay maladahay la wada deersiye dhammaan degmooyinka iyo tuulooyinka oo koonfur galbeed kukoobanta intiiba malaha la deeri karo oo access lagali karo sida hadda geeg lahandeen degmada afgoy oo maladahay qorshaysani intii qabana qorshahaasna guulaysani marka kuley markin koreytiyo laakiin insha allah kuley markin dubeyt nooga doonto dhowr jeer haas nooga doonaan marka single message ku fadaana insha allah kuley intii oo sax ay qib qaadataan aragtidiina ha kabiiridaan walaay israabitaanka ay ku hadlaan meel ha kabiiridaan ununa marka insha allah mee barajeene aragtidin iyo soo jeedintii inay guddiyada isla saarnaay dastuurka dibwegeystiis anu la wadaagna si dastuurka meel araay kumeergaarka ee oo dibwegeysta darata aragtidin iyo soo jeedintiina han ka dara siday siin ogtiin oo masi idaacada kula socotaan meeba horey liin ansaxi afar cutub oo kumadda dastuurka kumeergaarka ah afartaas cutub aragti soo jeedintiisimaha siin bandhigna sababo oo meel farsamo dartiya oo aqabad ku jiran dartiya marka insha allah kule haddii ku dimay fadaan marka walaay oo saas amal e oo aragti lagu kala intii la siin bandhig kula la siin kooy la siin talada isiina marka diyaaran qaataan intii ku qeyb qaadataan marka afar jatar hore lahaan ansihi kan koowaad ilaa kan afraad iyo hore lahaan ansihi baarlamaanka ansihi siin iyo adag kula sooteen haddana marka mayba qorshe qorsheeyaha inay maleedahay shanta cutubaha kiigda dibwegestalka sameeyey wadatashi la geliyey dadkani bandhigka aragtidii la arooriyey markii hore soo bilaabatay ka wasaarad ahaan marka may fadaan dhammaan steedka degmooyinka uu koobayay ina diirsana marka maadaama afarta cutub badanta hadda may fadahayna lama cutub leedahay oo ku saabsan santaas cutub inay ku hadalna sideed kalena marka kale ku hadalna lama cutub mayba cutub shanaad iyo cutubka lixaad ee dastuurka kumilgaarka kan shanaad mayba ku sheekeeyey baahsanaanta awoodda dowladda ku sheekeeya awoodo sinishaal iibsan faday dowladda federaalka awood noo e qaadadaas stateska awoodsa e qaadada dowladda hoosena awoodsa e qaadadaas badanaa isku dhacyada badanaa oo dowladda federaalka iyo state may sababaayahay awoodo oon xadidanayna dastuurka hadduu haysana awoodo shay dastuurka iyadmi banaanayaana ma dhahay may bandhaafay intii kufeliyaan siyaasiyiinta iyo madaxda oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada marka may dhafaay intii siyaasiyiinta kufelin karo intii aragtida dadkana ma dhahay la hela gudoomiyaha degmada afgooye suldaan cabdulaahi maxamed iyo sheegay inta ka maamul ahaan iyo hodhawaayana in la hadeersiiya bulshada afkaartiyo dhiibadana u socoona la dardaarmay ku-qiibgelyaalka in walaayodanoosha ee ka turjumow kabiiriyana wadatalladowkanga sidaan hore ogeen afar qodob horaa loo soo ansixiyey ee dastuurka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ansixisay waa laga dooday maanta jaanis waxaan haysanaa oo degmada afgoy noogu yimid wasaaraddii oo socoto oo iyo agaasimaheedii iyo howlwadeenadeennii waxaa ogeed dhoholkan tareenino badan waa lagu qabtay laakiin maanta wadatashi dastuura lagu hayaa waa jaanis kale ee degmada afgooye iyo nawaaxigeeda iyo inta ku dhaqan oo soo martay marka waxaa rabnaa inaan talinaga geliyo ha ka doodaan ha ka hadashaan kan nama anficin kan wana anfacay saddex beri waayo marka oo socon doonaa wadatashi qabiir dhanka wasaaradda ka socda oo howlwadeenno ah oo si fiican loo soo carbiyey nala joogto inaad jaaniskaas haysataan saddexda beri ah inaad si fiican u dhuuxdaan wax niila sheegayo waa wax oo waqti lasoo geliyey oo lasoo tafatiray marka inaad idinkana aad si fiican aad doodahiina iyo ujeedadiina inaad ka hadashaan iyo fikirkiina waa muhiim aragtidiina iyo soo jeedintiinana muhiime oo wasaaradda wasaaradda arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka soomaaliya ahaa maamul goboleedyada weliba bilooyinkii la dhaafiyo wadana dadaala bulshada soomaaliyeed laka talageliyow arrimaha walkabedelowka dastuurka dalka iyo sidii dastuurka dalka lanka saara lahayee ku meelgaarnimada